xarun ku mid ee maamulka xiriirka banooniga lugta iyo dhalinyarada degmada yaa mas-uuliyiin ku dareerta xiriirka banooniga lugta ee dowladda federaalk ee soomaaliya degmada balcadanka goboti tababar dareer doona mudoli biloode kaasoo loonku tiragalay inuu ku faa'iidaysadaan dhalinyarada jiil ciyaaro waana ka nool degmada balcad iyo deegaanada hoosgoyo ankoreen waliba muhiimadu dhalinyarada angliya tababarka ku hadaleen ahaan kumid ee mas-uuliyiinta maamulka degmada balcad oo aan ku horeeyay guddoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada
kulan oo lagu daafurayo xiriirka kubadda cagta oo lagu soo xulay shan iyo toban ruux oo degmada ka tirsan halahaas mahadweyn ayanoo tahay ma arki jirin ayaamankan waxyaabo badanoo saas loo furaayo oo laiskugu imaahayo oo shan soo xula oo degmada oo ka tirsan in meesha lagu xulo ayaamkan aniga ma arki jirin waxaa haddaas iskale wasiirka isboortiga hirshabeelle iyo gudoomiyaha isboortiga gudoomiyaha degmada
insha allah waxaan rajaha inaan ka faa'idaysan doono tababarkan waxaan noqonaya malan degmadii ugu horeysay oo tababar garsoorayaal in loo sameeyo marka aadaa uu mahad celihayaa dadkii kasoo shaqeeyey arrintan iyo maamulka degmadaba waxaan rajeyhaynaa inaan ka faa'idaysano hadduu ilaaha yaraa waxaan rabnaa inaan helno garsoorayaal taya leh waxaan rabnaa hadduu ilaah yaraa inaan hore u socno waa ogtihiin garoon caalamiya dhisanay haddii garoon caalami dhisanay waxaa waaye waxaa loo baahan yaha dadka dhexdhexaadi lahaa in la helo marka waxaan rajeynayaa in casharada aad ka faa'idaysan doontihiin macallimiinta war aad ka maqli doontihiin midda kale waxa waaye herbacad waxa waaye waa dad isboorti ah isboortiga jecel waxaa steedka waxaanoo fadhiyo gudoomiyaha steedka xiriir kubadda cagta gudoomiye yuusuf maanta waa maalin taariikhi ah marka tan waxayna tusaysaa inay degmada balcad ay tahay degmo xadaari ah laga soo gaaray isboortiga hirshabeelle gobolka shabeellaha dhexe sababtoo ah seminaarka maanta qabsooma waa seminaarkii u horreeyey ee laga furo degmada balcad taasna ma alla ka soka waxaa maaddan iskale xiriir kubadda cagta ee soomaaliya oo u horay gudoomiye cali sheene hal gudhigiisii ahaay isboortiga waxaa la gaarsiin doonaa min degma ilaa ay tuulo maanta ayuu si fiican u dhabeeyey gudoomiye cali sheene iyo tiimkiisa dhanka kale waliba tababarka furay gudoomiyaha xiriirka banooniga lugta ee dowladda federaalk soomaaliya dhalinyaradana waliba uuse kala dardaaramay inuu ku faa'iidaysadaan tababarka muddaduusan dareera inaan joogno degmada balcad annagoo u furayno garsoor dhallinyaro ah oo shan iyo toban qofood ah oo markaasi la bari doono sharciga kubadda cagta ah sharciga kubadda cagta markii lagu leeyahay waxaa waaye toddobiyo toban qodob low of the game waxaan rabnaa garsoorayaasha halkan fadhiyo maanta laga bilaabo inuu u bilaabo doono sharcigaasi oo qof walba uu bara doono degmada waa degmo weyn waa degmo fac leh waa fac weyn waxay leedahay garoon kubadda cagta ah waxay leedahay ciyaartooy laakiin inay garsoorayaal yeelo weyso wax qurux badan ma ahan markaan idin leeyahay garsoorayaal yeelo weyso micnaheedu waxaa waaye qof walbo firimbigu uu qaadan karaa garoonkaas wuu ku dhex ordi karaa laakiin sharciga garsoorayaasha ma yaqaanaan waa su-aasha inaan hadda ka bacdi idin sharciyeeyo oo aad sharcigaas aa qaadatiin toddobiyo tobanka qodob qof walba uu qaato xiriir kubadda cagta soomaaliyeed ugu horeeyo mudane cali cabdi cali shiine waxay ka go'an tahay siduu sheegay gudoomiye yuusuf degmo kasta in la gaarsiiyo kubadda cagta inta koorsiga soconayso qof walbo inuu xooga saaro siduu ugu qaybgeli lahay uu u dhammaysan lahay koorsidan macallimiintan magaalada muqdisho ka imaanaya khamiisi jimce casharada baxayaan inta kale meeshaa rabsita aad laakiin labadaas maalin yaa lagu weynin insha allah taasaa noo ballana